الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويضعها ثم يفارقها وتنقضي عدتها باب هذا كان باب في في بيان أنه لا تحل وحو باب يهي إناني أبنانين المطلقة تيل فري ثلاثا صدح دلاقود لغو فري limutalliqihaa kii furee saddexa dalaaqood ku furay inaanay u bannaanayn oo inuu dib u soo guursadaaba aanay u bannaanayn xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay guursanayso nin aan isaga ahayn oo weliba wayaba ahaa ninka ay guursatay uu la kulmayo oo dee ninku hadday intuay guursato nin kale markii la meheriyey uun ay kala tagaan iyagoon is arag taasna waxba ma tarayso ee uu iyadii u tegayo u jimaacayo suma yufaariqahaa uu faaruqayo ama ha ka dhinto ama haba fureen watanqadiya ciddatuha markaa deeta mufaaraqadaa dambe ay dhacdana ciddadeedu ay dhammaanayso na baabku wuxuu u baabaysan yahay un haweenaydii hal dalaaqeed ama laba dalaaqood haddii lagu furo ninkii wuxuu awood u leeyahay oo sharcan u bannaan inuu intaana cidda bixin soo ceshado ayuu leeyahay haddii laakiin ay ciddadeedu dhammaato iyadana markaa waxa u furan inuu caadi u guursado oo uu dee guur caadi oo dee guurkii la yaqaanee uu guursado walow dee markaa uu guurkaa dambe guursado waxay ugu soo noqonaysaa uu yahay kolba dalaaq intii u hadhsanayd oo ee hadhow isagoo dalaaq ama laba kuba furay hadduu dib intay ciddadeedii dhammaatay uu u guursaday uu markaa ay zawjadiisii tahay laakiin waxaa u harhsanay ama waa laba ama waa hal dalaaqeed taasun baaba u harhsan laakiin bal haddii uu saddexdiiba kuba furo iyada taas way kala go-een weeye dalaaqaas ama xidhiidhkoodii waa go-ay in nin kala guursado ninkaa ay kala tagaan oo weliba ninkuna uu la kulmo mooye macnaa guurkii ma ansaxayn dee ma guursan karto taas baa baabkuu baabaysan yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata وcmr الnaqid wlafd lcmri qaala xadaثna sufyaan can الzuhriyi can curwata can caaishaةa anaha qaalat dadku waa dadkii inagu soo noqnoqonayey ee mana aha uun soo noqnoqde waa dad culimo ama aima ah ruwaadda xadiidkan warinaysa sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyne sufyaan thawri maaha caaisha ayaa waxay tidhi jaaءat waxa timi imra'atu rifaacata ninka rifaaca la yidhaha haweenaydiisii baa timi ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay u timi faqaalat waxay tidhi macnaa maaha markaasuu qabaa ee waxa weeye waa qabi jiray weeyaan oo way kala tegeen oo maaha waa ninkeedii hore uun rifaacana waa nin reer bani qurayda ama reerkii yahuudeed ee dee reerihii yahuudee degi jiray madiine kaba mida reer bani qurayda ayuu kaba mid yahay waana nin saxaabiya weeye oo dee taas faqaalat waxay tidhi haweeneydaasi kuntu waxaan ahaa cinda rifaacata rifaaca agtiisaan ku sugnaa macnaa uu ii qabay fadallaqanii wuu i furay fabata uu gooyey dalaaqii dalaaqaygii waa gooyo wax isugu kaayo harhsanoo xaggii dalaaqi ma jiro waxaana duruqda xadiidka inoo dambaysa mid ku iman doonta fadallaqanii aakhira halaati tadliiqaatin macnaa ma aha mar keliyaba ba israaciyey ama bacdigood say batadan uun iyagoo lafdiga eega ka dhigeen si wuxuu yihi albata uu ku furay ee dalaaqya u horeeyo dalaaqdii ugu dambeysayna waa igu riday oo saddex dalaaqoodtii ugu dambeysayna waa igu furay fatasawajtu waxaan guursaday cabduraxmaan ibna zabiiri nin cabduraxmaan ibnu zabiir isna waa dee nin macruufaayoo saxaabadii kaba mida ayaan guursaday isaguna waa nin dee asalkiisu yahuudi ahaa ama reer dee reerkan ba ahaa magacana zaadu way fadxisan tahay waayo magacan ee waxa badan oo magacani markuu yimaado zubayr iyo isagoo musaqara ayaa badan ee magacyo kooban oo la tiriyo ayaa ku yimaada azabir ama za-d oo la fadxiyo kollayna markan eegno kutubta ama dee riwaayaadka iyo kutubta waxaa kuba soo aroora bal dee saddex ruux bay magacaabaan walow mid ay dhici karto inaanu dabdigaasba ahayn mid waa ninkan aan ayna cabdiraxmaan ibnu zabiir bal inan uu dhalay oo zabiir ibnu cabdiraxmaan ibnu zabiirna barkood saa suyuudiyo saasay ku dabdiyeen walow dhici karto inaan lagu waafaqin taas nin shaacira cabdillah ibnu zabiir la odhanayo isaguna cahdigii saxaabada joogay saxaabi isagu maaha bal taas ayaa bal iyo kolley cidii ay ninka cabdillahi ibnu zabiir ka walaalahaa ina kolley magaca way yeelanaysaao isagu nin saxaabiya maaha waa nin shaacira kolley akhbaar cabdillahi ibnu zubayr iyo muscab ibnu zubayr iyo cabdilmalikii akhbaar la lahaa oo dee kutubta adabki iyo akhbaartiisa iyo ashcartiisu ay kuba soo aroortay bal intaas bay sheegaan oo suyuudi oo kale alfiyadiisa ayaa muxuu ihi ibnu zabi markaasoo marka uu sheegayo tan oo kale ayuu wuxuu sheegaa de ibnu zabiri wanajruhu bilfatxi wاlkuufiyu ayضa miluhu way oo markaasuu la idhaha ninka ina zabira cabdالraحmaan ibnu zabir iyo najrigiisu ka cabiray waa zabir baa la yidhah walow taas xaafid ibnu xajar iyo ama aimadii ka horreysay sida daraqun iyo bukhaariya may leeyihin magacu caadigii weeye waa zubayrkaasi saa suyuudi imika alfiyadiisa ku sugan maaha barhkoodun baa yidhi iyo cabdillahi ibnu zabiirka shaacirka oo taa uu kuufiga ka cabiray waa bilfatxi marka ujeeddadu maxay tahay wixii kale inta ahayn zubayr unbaad marka magacaasi meeshii uu kutubta ku yimaado zubayr baad odhan weliba dabdigu khaas maaho sida kitaabkan aan hayn iyo muslim iyo bukhaari iyo khaaskuma ah waa dabdi caama kani waa ruwaadda guud ahaanba ama waxyaalaha kutubta guud ahaanba wax lagu dabdiyo oo cibaaradiisa waxayd ibn الzabiri صaaxib wanajruhu bilfatxi wاlkuufiyu ayضa miluhu waa suyuudi alfiyadiisa oo kale walow aan leenahay najriga de isagu sidaa haba yidhaaho barhkoodna haba yidhaaheen laakiin waxay raajax yeedhaan inuu najrigiisu zubayr uu yahay oo magacuu zubayr ibn cabdiraxmaan ibn zabiir noqonayo bal markaa ninkan dabdigiisu waa kaa saa uu kaba cabiray suyuudina waa nin صaxaabiya markaasaa waxay tidhi ninkaasaan guursaday wainamaa kii anamaa kii ama aladii macahu isaga maciisiihi mithlu hudbati thawbi thawbka ama daraftiisa oo kale un weeye macnaa kolley waa dacwo iyo haweenay doonaysa ina ninkana riwaayo waxaaba inoo damaysa si wax dalaaqaba dhacay ay doonaysay ninkii horey doonaysay si ay uguba noqoteen waxay leedahay waxay sheegaysaa ina aaladiisiye hudbada thawbku taydu hudbo ma lahay laakiin cumaamadaha iyo darafteedan ama meelaha qaarkood feedhan ee dee matalan aan la tolin ee aan samaysnayn taas baa hudbo lagu magacaaba ay leeyihin asalka hore ahdaabta waxaaba la yidhi de waa timaheenan xaribaha kuba yaallo waa kaa taas oo kale iyadana tashbiihay u tahayo waxay ka wadaa uun yarida uu yar yahay iyo malaa isagoon dee ina wixii ay kaba doonaysay aanay kaba helayn oo xagga dacfigii iyo cadam alintishaar iyo taas bay tahay waxa isuba waaba marada weliba maradeedii bay qaaday maradeeda darafteed intay qaabatay jilbaabkii ama ay huwanayd ayay tihi wuxuu hayaaba waa taas oo kale waxay ii taraysa waxay ama iga taraysa xaggayga ma jirto fatabasama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa qoslay muusooday oo dee waa umuuro tacajub umuurahan dee laga xishoon jiray ee rasuulka ilaahay horta iyadoo weliba lala joogo dumarkuna qaariban ay kaba xishoon jireen ay kaba leedaha taas iyo layaab uu laba yaaba iyo dee say u doonaysa ninkeedii hore inay de biariiqin oo biakhar biaakhar ay dib ugu laabanto faqaala wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjicii inaad ku noqotid ilaa rifaacata rifaaca ma ninkii rifaaca ahayna dib ugu noqotid baa doonaysaa la macnaa ay laa yajuusu laki an tacuudii ilayh kuma banaana kumana suurtogelayo inaad dib ugu laabantaa sharcan xataa taduuqii ilaad dhadhaminayso cusayratahu waa malabkiisa ama waa dee ninkan aad dambeed guursateen cusayradiisa waa tasqiiru casalah ama casalba haddii la yidhaaho luqada muanasahaan buu u yimaadaa inagoon ta'gerinba tasqiiru casalin baan odhanaynaa casalkuna waa dee intiisa malabka ilaa dhadhamisto wuxuu cibaaro ay ka tahay kinaayo ay ka tahay jimaacii iyo ladadiisii dee carabna wax kastoo la macaansado ama dee taasoo kaleba asal way kaba cabirayeen inaguba waan idhaahna mala taa waxaas waa malab wax kastoo dee la macaansanayo malab waa lagaba cabiraa ee cibaaro wuxuu ka yahay inaad kulantaan oo dee ninkana ay saragtaan oo ladadii jimaac lahaa iyo taas aada dhadhamiso adigu wayaduuqa cusaylatakii adigana cusayladaadi iyo malabkaagii uu dhadhamayo macno inaad kulantaan taas kuma laamaysid xadiidku riwaayaad buu yeelanaya duruq kollayna markaas mar baan wada eegaynaa bal hadday i suurto gasho waan sii raacino qalat caaisha ayaa waxay tidhi wa abu bakrin abu bakarna cindahu markaa ay hadalka lahayd rasuulka ilaahay agtiisaabu joogay uu la joogay gurigaana la joogaa wa khaalidun khaalidna bilbaabi kadinka ayuu ku sugnaayo yantadiru wuxuu sugayey an yu-dana lahu in loo idmo khaalidka halkan oo inoo dambeeya isagoo dee intaa magaciisa laynoo taam yeeli doono oo waa khaalid ibnu saciid ibn alcaasi maha khaalid ibn lwaliid maha waayo khaalid malaa marka dee saxaabada ay tahay ninka ugu magac dheer ee markaaba dihniga u degdegaya ruuxa dee maskaxdiisa ama fahamkiisa usoo degdegaya waa khaalid ibn lwaliide khaalid ibn saciid ibn alcaasa waa nin isaga ka islaamnimo horeeyo ninkani waa nin horta reer bani umaya waayo khaalid ibn saciid ibn alcaas ibn umayata ibn cabdishamsi w waana dadkii islaamka u degdegay oo malaha waxaaba la yidhaha kii shanaad iyo kii afraad iyo buu ahaa aabbiyi saciid ibn alcaasna waa nin marka la eego quraysh odayaashoodii raggii ugu magaca dheeraa uguna maamuusta badnaa ahaa abu uxayxa taas buu ahaa quraysh manzir aada iyo aada u weyn buu kuba lahaa gaalnimo ayuu kuba dhintay inankiisan baa waxaa la yidhaha xagga islaamkiisa wuxuu arkay uu manaam ku arkay waqtiyadaa islaamka bilowgiisii uun ee rasuulka ilaahay lasoo diray isagoo malaa meel shafi dab iyo dee meel haadaana oo dab ku shidan yahay aabihii doonaya inuu ku tuuro rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guntigiisa intuu qabtay saa uu kagaba badbaadiyey markaasuu u sheegay ababakrin buu ramadaamkii ugaba warramay oo deetuu yihi u tag oo itabichu fainahu rasuulu اllahi raac waa rasuul ilaahay oo dee naartiibuu kaga badbaadinaya uu islaamay markii aabihii ogaaday islaamkiisiina dee waaba ciqaabay wuxuu ka jaray nafaqadii iyo qoodkiibuu kaba jaray walaalihii oo rag iyaguna wada magaca lahaa markan dambe na waa diiday inay laba hadlaan adigu dee kaba tag gurigii kaba bax ugu dambeynna wuxuu ku dambeeyey hijradii xabasho oo dadkii xabasho uu jiroodu ahaa halkaa waxay ugu dhalatay haweeneeye ama dee markaas saxaabiyad yar oo dikri kuleh kitaabulibaas iyo meelo umu khaalid binti khaalid weeye taas baaba dee saxiixaynba dikri way kuba leedahay ayaa ugu dhalatay markii dambe uu soo noqdayna kolley waxaa dagaaladii ugu horey uun shaam lagaba galay ama waxa weeyaan ajnaadiin ama marjo safar kolleyna waa waxtiyo isku dhow bay ahaayeen ayaa adigu laguba dilay adigu se nin kalay walaal ahaayeen oo isna hore u islaamin baa jiro camr ibnu khaalid la yidhaaho labadoodu xaggaasay jireen aabahoodna markii dambe dhimay nin ay walaalayiin oo saddexaad baa jiro abaan ibnu saciid ibnu alcaas oo dee dagaalkii bederna isagoo gaala xaadiray laakiin ninkii maalintii xudaybiya rasuulka ilaahay cuhmaan ibnu cafaan diray si uu u gaadhsiiyo quraysh inuu u socdo aanu dagaal u socone uu socdo un cumro ay ugu socdaan ee cuhmaan waa ninkii ammaan ammaanka siiyey ee dee isaga uu jiwaarkiisa uu kuba galay abaan ibnu saciid dabadeed buu soo islaamo khaybar iyada markii dagaaladii laga faaruqay buu yimi uu sooba islaamay isaga naftiisa walaalihii iyo dee ubagay alaa layta maytan biduraybati shaahidu lima yaftari fi ddiini camru wakhaalidu waa camarka aan sheegay khaalidkan abaan baa lahaa waa aabihii buu sheegaya abu xaalamuu de malaa meel durayba la yidhah baa lagu asoo nooca xagga daa'if ahaydo bal maydkii halkaa ku sugan muu ka war helo waxay dee iftirhay laba imanayaan khaalid iyo saciid oo dee markaa xagga diinta waa dee islaamka islaameen iyo lakiin adigu isagu markii dambe waa islaamay labadna kale walaalahayna dagaalkii beder ba iyagu mushrikiina ama gaalaa laguma dilay bal ninkan weeye haddaba khaalid ibnu saciid ibnu caas kutubta lixda ah wax riwaayo ku leeyahay ma jirto waa dikri un hadalqaadkan iyo xuskan mooyaane laakiin xataa lixda kitaab ee umuhaadka ina riwaayo kuma laho dee intii badnayda xabashe ayaabu joogay markii dambe lasoo noqday kolley jihaadda ma ka qayb galay haddana awaa-ishiiba dee markii shaam laba tegay waa khilaafadii abibakar iyo taa wa waa kan dadkii halkaa lagu dilay ayuu kaba mid ahaayo bal wax riwaayuu inoo leeyahay ma jirte waa dikrigan iyo hadalqaadkan imaka caaisha ka warramayseen khaalid marka waa ninkaas wey markaasoo yantadiru fanaadaa oo wuxuu sugayaa an yu-dana lahu in loo fasaxo loo idmo fanaadaa uu dhawaaqay khaalid baa isaysan kari waayey oo wuxuu u dhawaaqo wuxu uhi yaa abaabakrin abaabakarow alaa tasmacu miyaanad maqlahayn haadihi tan waa haweenaydii buu sheegayaa haweenaydan dee barhkood tamiima bintu wahbi bay idhaaheen magac kalena laba yidhi barhkood baa tumiimo yidhaaha markaas waxaan maa tajaru bihi kolley haadihii dee waxa weeye ma ayay bedel kaba tahay ismu shaarihibay maadan dambe ismiga mawsuuli bedel kaba noqonaysaayo tan miyaanad maqlahayn dee waxa u maqlayaan waa hadalkeedii maa tajaru bihi waxay la jahrayso bihi isaga cinda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa waxay kula jahrayso lagu alaabo lagu fadhiiso waxa wy rasuulka ilah agtiisa waxay la jahrayso ay ka leedahay miyaanad maqlayn maxaad ugu diidi weyday bal lafdigu wuu inoo socdaa weli alfaadun xadaثnي abu الطاhir وxrmlة بن yaحyى wlfظ لxrmlةa qal abu الطاhir xadaثna وqala xrmlة akhbarana بن whb qala akhbaranii yunus macnaa labada sheekba waxa u sheeka ibn whbi ama cabdالlah ibn whb ee lafdigooda kala duwanaa midna xadaثna بn whbi buu yihi midna akhbarana بn whbi qala akhbaranii yunus can ibn شhahabi anahu qaala xadaثanii curwaة بn الزubayr ana caaشhaةa زawja الnabiyi slى الlahu عalيه waslم akhbarath curwat bnu zubayr waxaa u warantay caaisha oo habaryartii ah oo waxay ugu warantay ana rifaacata alquradiya ninkaa rifaaca ee reer bani qurayda dallaqa mra'atahu haweenadiisii buu furay fabakta uu gooyey dalaaqahayo macnaa saddexdii dalaaqoodba way dhammaadeenoo wax u hadhay may jirin fatasawajat waxay guursatay bacdahu dabadiya cabduraxmaan ibni zabiiri ayay guursatay فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم رasuuلka إلaahy bay u timi فqالت waxay tihi يا رasuuل اللhi رasuulki إلaahy إنahاa waa iyada sheegaysa kan تaحتa رفاacة رفاaعة hoostiisay ku sugnayd oo رفاaعة ay qabay فdلqhaa markaa waa furay آakhira ثaلاثi تطبيqaaتi saddex daلاaqood tii ugu dambaysay buu ifuray faتزawجtu baعdahu isaga dabadii waxaan guursaday رفاacة cabdالرحمن بن الزبيري wainahu cabduraxmaan wallahi baan ku dhaartay maa macahu ma ahaanin isaga ilaa mitl hudbati oo dee laysa yugnii canii shay-an sida laftiba ay kaba cabirtay wax alla wuxuu hayaa ma jirto oo riwaayadka qaarkood oo saxiixa dhacay baaba ahayd bukhaari dee mar keliya un baaban is aragno markii noox iga soo gaadhay mama jirto adugu kolleyse riwaayo ku timina malaa dee isagoo carruur kaleba waa lahaa oo nixaas xaas kale lahaa carruur kale waa lahaaba oo riwaayadka qaarkood waxaaba ku yimi inay kuba kulmeen rasuulka ilaahay agtiisa oo ihi been bay sheegaysaaye waxay doonaysaa inay ninkii hore dib ugu laabantee inii la anfuduha nafta ad adiib waa suu kaba cabiray waan hurgufaa saama taas haragga loo hurgufoo kale bal masalan taas waxay rabtaa adigu saa lafti kuba yimin oo kolle shay maanicaa yimi un laakiin dee kolley nin iyada tani haba dhacdee kolley carruur kaleba lahaa buu ahaa waakhadat weliba intaa kumaydayna waxay qaaday bihudbatin hudbo waa daraf weliba intaa aan feedhnayn ee min jilbaabiha maradii ay huwanayn ee dusha ka huwanayn ama jilbaabkeedii kamid ay qabatay tidhi wixiisu waxaasoo kale uun mooye wax kalaba ma aha marka ama yari iyo dee cadamul intishaar iyo taas bay leedahay kolleyna arrintu arrin dacwo iyo waxyaalay haydoo dee haweenaydu haddii ay dac ashkatoonayso dee ay waxyaala ashkatoonayso umuurahan dee iyo taas kale dee ashkatadii qayb kama hadday tidhaaho kolley dee waa shaygaas oo waxay leedahay qaalad wuxuu yihi markaas fatabasama kolley qaaladan walow curwaan odhanayno dee caayishuu inooga soo wariyey oo caayisha ayuu inoogaba soo warinayaa laftigii horeba qaala kuma isugna fatabasama rasuulma xadiidkeedi iyadoo xikaayadeedii waa xikaayadii markaa caayishe fatabasama rasuul llahi sala allahu alay wasalam daahika rasuulka ilahay de arrin lagu qoslo adigu qoslo rasuulka ilaahay laakiin dee kuma banaanayo waxaa maxaad u hadal qaadiy waxmuu odhan de waayo iyadii waa ruuxa dee muddaciyada dacwad iyo ama shak way uga timi faqaala wuxuu yihi lacallaki waxaa laga yaabaaba oo dee laga yaaba turiidiina inaad doonayso waxaad mudan tahayba inaad doonayso an tarjici ilaa rifaaca wax kalaba ma inaanay hayne rifaaca inaad dib ugu laabanto qaala de haana weeye waa saasay doonaysay riwaayo yimi oo iyadna de xadiidka duruqdiisa kala duwan oo dee halkan aan iyada inooguma sugnayne bal saxiixa bukhaari dhacay isagu dee meelo kala duwan kitaab dhigaas buu kusoo arooriyaa jilbaab buu usoo aroorinayaa meelo kaliyo kala duwan oo qob buu kusoo aroor isaga dee sidiisii uu inta badan istinbaadkan uu qastaya ayaa xadiidka dee duruqdiisii isagoo san duruqda un dee kuma warinayo laakiin baahinayaa isagoo abwaab uba dhiganayeen caishaa riwaayo waxay ahayd inay timi oo iyadoo markaa caishay u timi dee arrintana way kaba ashkatoonaysa waxaana waa iga qarsoonayde markaasaa waxay lahayd khimaar ama jilbaabka akhbarana way wadatay jirkeedii bay meel tustoo deetay de iyadna cagaar noqotay malaha dee wax gaadhay uu gaadhsiiyey daraaddeed markaasay tiri waa kaa saasuu ii galay oo marka caisha waxay ka cabirtay wanisaau yansuru bacduhuna bacdan ee dumarku way isu hiliyaane markii ay rasuulkiiaa yimi ayaan idhi dee waxa weeyaan dee dhibta dumarka haysata dumarka muslimaadka haysata waa wax la tirin kara maaho waxa weeyaan lajilduha akhbaru min khimaariha jirkeeda ayaaba ka dee cagaaranba khimaarkeedin ay huwan tahay markii rasuulka ilaahay hadalkii bilowdana waxay tidhi anigu dembi karoo ninkan kuma sheegayaa ma jirte laakiin de waxaanaa jira waxa laha ti ay sheegaysiiyo taa caishada markaa hadalkaasaa kaba dhacay weliba ka cabirtay dee dumarku way isu hiliyaan hadalkan markay tidhi ayabay dacwadii maxay kaba dhigtay tan kamay dhigine inay arrintan ka cabanayso ay leedahay dembi kaloo ninkan kaba sheeganayaa ma jirto arrintiisaa tan ah rasuulku la xataa yaduuqa cusaylataka ilaahay cusayladaada dhadhamiyo wataduuqi cusaylatahu iyadana adiguna maalan adiguna aad dhedhamisid cusayladiisii bal xadiidka mar baan de alfaadihiisii culimada waxay ku sharxeen wada eegi doonaa iyo waxaan kaba qaadanayna waa abubakrin isidiiqo abubakarna markaa jaalisun waa fadhiyey cinda rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah agtiisa wa khaalid ibnu saciid ibn alcaas waa kan magacii laynoo dhameeyey khaalid ibnu saciidna jaalisun bibaabi lxujrati xujrada kadinkeeduu fadhiyey dabaduu joogay kadinkuu taagnaa ma fadhiyey oo lam yu-dan lahu looma idmin inuu soo galo ee inuu soo galana uu doonayo wuxuu sugaya idan qaala wuxuu ihi waa curwe laakiin xikaayatan can caaishata weye fadafiqa khaalidun khaalid baa wuxuu gudagalay yunaadi abaabakrin arrinkan buu dee la qariibsaday abubakar inuu u yeedhayo oo uu leeyahay alaa tasjuru miyaanad manci ahayn oonad inkir ahayn oo haadii tan aanad ka joojinayn ka manci ahayn camaa tajaru bihi waxay la jahrayso waxay la jahrayso bihi cinda rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam waxaan ay leedahay rasuulka ila agtiisa ay ka leedahay taas maxaad igu diidi ladahay maxaad igu inkir ladahay taas buu yihi dee abubakarna markii rasuulka ilaahoo dee arrinteedii kuma qoslay oo arkay arrinkiina ay dacwo iyo shakwo ay tahay isagii meel inkaar umuu arag ee dee arrinkan lagaba xushoodee weliba dumar ay kaba sii xushoodaan ee haddana rasuulka ilaa agtii oo lala jooga ay kaba hadlayso tiibuu isagu dee aada u qariibsada u leey maxaad ugu diidi laadahay maxaad uga manci laadahay waxay kuba hadlayso weli duruqda xadiidku inoo socdaa xadaثna cabd بن xmaydi qaala akhbarana cabdالرazaq qaala akhbarana macmar can الزhriy can curwaةa can caaishaةa ana rifaacaة اlquradiy rifaaca ninkaa la idhaha reer bani qurayda طallaqa imra'atahu haweenadiisii buu furay fataزawajaha cabdالرaحmaan ibn الزabiiri fajaءat الnabiya salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi bay u timi jaءat ila nabiyina dee luqada waa caadi faqaalat ya rasuula الlahi ina rifaacata طalaqaha waa furay aakhira ثalaaثi tadliiqaati waa bimili xadiidi yunusa imaka macmar ibnu raashid baa zuhri kaba warinaya xadiidkii hore aynu kaba soo baxnay yunus ibnu yaziid alayri ibnu shaab kaba warinayay kii mid laba mid ah imakana waa taan kaba soo baxnay xadaثna mحamed ibn اlcalاء اlhamdaniyu qaala xadaثna abu usamata can hishaami can abiha can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay su-ila can اlmarأati haweeney baa la weydiiyey yataزawajuhaa uu guursanayo alrajulu nin fayudalliquhaa uu furayo fatatazawaju rajulan markaa waa dhici karta qiso labaad inay tay soo xaafid muxajarba inu ishaaro waayo taa hore si waxay weli wada joogaan baa riwaayaadkaa hore daahirkeedu ahaa waa iyadoo la weydiiyey bal haweeney nin baa guursanaya ninkii bay kala tegayaan laakiin hadda dee saddexdii dalaaqood waa ku furay weeye markaas ama saddexdii dalaaqood way dhammaadeen fatatazawaju waxay guursanaysaa rajulan nin kale fayudalliquhaa ninkii labaad baa furaya qabla an yadkula biha intaanu la aqal gelin aanay is aragaynu u galmoon ayaa meherkii dabadeed bay kala tegayaan أي تحل miyay u banaananaysaa haweeneydaasi لزawjiha الأول ninkeedii hore inay nin labaad waa tan guursatay e ninkeedii hore ma u banaanaanaysaa qaala rasuulka ilahi wuxu uhi laa may macnaa meheruun kuma fila inay dee waxa weye ninkeedii hore u laabanto xataa yaduuqa cusaylataha ilaa kan dambe ama dee nin kale haddii kaa kale tageen kii uma banaanay hadday dee mid kale guursato saddexaad oo ilaa uu cusayladeedii dhadhamiyo ninkii hore dib uguma laabmayso xdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xdثna بن فضyل xا وxdثna أbو كرayب qال xdثna أbو معaaوية جaميعا عن هiشhام بhdا الإسناaد oo eg imankan أbو معaaوية iyo محamed بن فضyل baa labadooduba هiشhام بن curwe xadيidka ka wariyey هiشhام بن curwana waa ta aan soo aragnay waa daريqan dambe oo dee عan أbيه عan caiشhaةa xdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xdثna عlي بن msir عan عubayd الlhi بن cmر عan الqاsم بn محamd عan caiشhaةa qاaلت أنha qاaلت طلqa rajul nin baa furay امرأةa waaweynadiisibu ثaلaaثan saddex ku furay fatزawaجha rajulu nin baa guursaday ثuma طلqha ninkii labaadna uu furay qabla an ydkula biha intaanu iyadii la aqal gelin de laakiin waa caqdigii dhacay ayuu furay faaraada wuxuu doonay zawjuha ninkeedii alawalu hore an yataزawajaha inuu guursado fasu'ila rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslam can dalika bal waa qisadii hore la ikhtisaariyo dee hadalkeedii iyo ay kaba maqayin waa ixtimaal inay qiso labaad tahayna oo dee ay markaa daahir ahayd raqam kale in la siiyana iyadna waa ixtimaale rasuulka ilaahay baa la weydiiyey can dalika lakin muaddu waa mid keliya oo macno keliya wada yeelanayaani arrinkaas baa la weydiiyey faqaala laa macnaa uma banaano ninkii hore inay dib ugu laabanto xataa yaduuqa alaakharu ama alaakhiru waa kan dambe min cusaylatiha waa malabkeeda ama cusayladeeda uu kaba dhadhamiyo waxa ay kulmaanun marba haba noqotee maadaaq alawalu kii hore wuxuu dhadhamiyo kanna uu kaba dhadhamiyo waxadaanaa mxamed bn cabdillaahi bni numayrin qaala xadaanaa abixa وxdثna محamed بن mثنى qال xadثna yaحyى yعni بn سacيidi جamيعا عan عubayd الlahi bhada الإsناadi cubayd الlahi بn cmر can الqasim بn mحamed can caiشhatu isnaadku ahaa marka halkan dambe cabdالlahi بn numayr iyo yaحya بn سacيid الqaطan labadooduna sida markii hore caliي بn msir baa kaba wariyey ugaba wariyey cubaydالlahiba iyaguna kaba wariyeen xadiiskuna waa lafdigan imakaan kaba soo baxno oo kii hore mid laba mida lakin wafي xadiiثi yaحyى can cubayd الlahi xadaثana اlqasim can caiشhata in yar bay xagga siyaaqada isnaadka ku kala dunaayeenoo cabdالlahi بn numayr can waxa weye cubaydالlahi isaga wuxuu aha sidaa inoo taalo oo maxay ah can cubayd الlahi can اlqasimi can caiشhata cantaasaa israacday lakiin yaحyى اlqaطaan lafdigiisu can cubayd الlahi markii iyadu waa canti une maxaa kuma sugnayd xadaثana اlqasim waa intaa halkii can ilqaasimi takan rafiiqiisa ay kaba ahayd ayaa isaga xadaثana ay had alqaasimu can caaishata dee xadaثana iyo canna halkan kol hadaanu tadliis dee raggani aanay ahayn tadliis ehelkeed ahayn waa itiصaalkun bay kuwa xambaaran tahay lakiin midna waa sariix midna dee ixtimaal baa imanaya lakiin ixtimaalku ruuxa mudaliska ayuunbu ixtimaalkaasi riwaayadiisa hadal kuba keena ama wax ku keena ama ka kale iyada dee kol hadduu itisaalun baaba lagu xambaaraya baabku inoo dhamaaday hagaa ku fadhiiso saa dad ku fadhi kolley waan ku yar celceliyaa dee adabtii xalqooyinkaanay taasna ahayn asal ahaan bal in kutubta fiqi waa kale dee haddaan yar walo dee ninkii iska weynaaday ama macduura ama lagu xanuuyan iska macduur yahay dee waxaabay kusoo daraan markay baabka muru'ada ka hadlayaan ama abwaabu shahaadaat waa abwaabta markaa markhaatiga oo kale muru'ada ayay kaba dhigaan waxyaalaha muru'ada jebiye ruuxa markhaatigiisii dhaawacaya waa iyaga halka joogeen inaanu ruuxaasi markhaatigel ahayn oo markhaatigiisa aan la aqbalin ruuxaa dee majliska oo kale lugta kusoo fidinaya oo kale waa saa inaanu shahaado gelahayn waayo muru'adii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii maanay ahayn oo kale ama se xalqa cilmiya taas way way ka dhigaan muru'ada taas oo kale ama abwaabta shahaadaadka si waxaan ruuxaasi shaahido inaga faasiqaba galo oo dee nushaarib khamri iyo cid kastaaba markhaati way noqotaa taasi ma jirte waa kaasi iyagu wixii umuuraha dhaawacayayna waa taase bal walaa dhalinyaro aan wallahi hadlay bal baabkii kolley uu inoo dhamaaday arrinka kolley inooguma sugan xagga cusaylada waa ta aan soo sheegno cusayla ee haddii aan casal lafdigan eegna alcasal laba wasfi bay keenaanoo in la tadkiiriyo iyo in la ta'niisiyo labadaba waxay taasi ka dhigan tahay laftigu kolleyba imanka ta ma laha oo casalatun meeshii ma taalo haddaan qidco loo jeedine marka wax lagu sifaynayo la sifaynayo oo kale ama wax ay raacayaan ama damiir loo celinaya ayaa la ta'niisin ama la tadkirin labada wejba saa dariiq iyo sabiil iyo wasa ay tahay oo bal matalan taas oo kale haddaba haddii aan idhaahno lafdiga casal waaba mu'anas tasriirka cusaylatun buu noqonayaayo wax kaloo inu markaasi ma jirto haddii la yidhaha laakiin waa mudakar ama bimacnaa casalatuna waa qadco laakiin kolliba waxaa looga jeedaa shay kasta oo lagu raaxaysto ama la macaansado casal carabiga iskaba idlaaqa jirtay arrinku siaan soo sheegnay wuxuu kinaaye ka yahay jimaaci halkan culimadu dee kolley malaa xasanulbasri bay wax ka duwan soo naqliyeene jimaac wax dhaafsan may shardiyin oo bimacnaa walow inay ladadii kolley jimaaci naftiisii xataa inzaalba haddaanu jirin oonay mani iman way xasilaysaa ladadii way xasilaysaa marka shardi maaha in inzaal dhaco laakiin muhimku waxa weeyaanuun wixii dee bal matalan jimaac xad waajibinayey ama ixsaan keeni jiray dee bal matalan taas oo kale oo taqyiib alxashafa fi lfarj intaas baa ah tan imika maqsuudka uu yahay oo dee waxa weeyaan wax kastoo axkaamta jaanibkaa kuma tacalluqsano kolley waa axkaam aada u badan taqyiib alxashafa bal suyuudi baaba ashbaahiisa malaa markuu kaba hadlaya xashafada oo kale yidhah kolkood boqol iyo konton xukun baa ku tacalluqa uu tirinaya maaha inuu dee hadalun ay tahay wixii baa la tirinaya oo waxyaalihii soo gelaya oo kale oo fara badan marka tana qaybahaasay kaba mid tahay oo dee xaddu iyo ixsaanka oo kale iyo waxyaalahaas iyo iyaday kuma wada tacalluqaaneen bal intaasun bay tahay laakiin shardi maaha waxay xasanulbasri bay kaba soo noqneen taasi iyada mid weyn bal waxaan leeyahy waa qowl shaaday kaba dhigan taasi iyada waa mid xadiidku markaa muxuu inoo faa'iideynayaa haweenaydii haddii saddexdii laguba furo oo dee saddexdii dalaaqood ay dhammaadaan ninkii dib isuma guursan karaan haddaan dariiqan la marin dariiqan la mar waa inay nin labaad guursado ninkii labaadna xadiidku si uu keenaya ay kulmaan walow marba haba noqoto in inzaal shardi maaha laakiin dee jimaacii baa shardiya ama taqyiib alxashafa fi lfarj ayaa shardiya inay taa kuba kulmaan taas baa laakiin qur-aanka fain dallaqahaa falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan gayrahu lafdigaasba ama aayaddu saasay ahayd hadduu ninku markii dambe in adalaaqu marataani baa horreeyey oo bal matalan markaasa fain dallaqaha waa markii saddexaad hadduu furo falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan gayrahu ilaa ay nin kala guursato ma banaanaanayso marka daahirka qur-aanka haddaan nidhaahno horena waynu usoo marayaa nikaax ma caqdiga mise waa wadciga haddii bal aan nikaaxu waa caqdiga aan idhaahno wadciguna waa tawaabicdiisi wixii raacaya uun ee isaga dee marsan kadaba imanaya uun aan idhaahno waxaaba la odhan lahaa daahir alqur'aan wuxuu keenayaa haddii guur dhaco guurkuna guurkaa saxiixa ah uu yahay xataa ayaanu jimaacba dhicinbe inay u banaanaato inay ninkeedii hore dib ay ugu laabanto kol hadday de kan kala tagaan iyo cidda baxdo saa tarjamadaynu kuma soo aragnay kolley taasna waxa dadkii dee qudwada wehelka ahay oo qowlkaa qaboo laguma tegay saciid ibnu musayib baan haynaa oo isagu yidhi dadku waxay leeyihin jimaac iyo waxyaalo lafdigan daahir ku eegay caqdigu kuba xambaaray oo ha kala day guur dhaco haba kala tageen qabla dukhuul be inay markaa xalaal noqonayso laakiin dee isagana axaadiisan aan haynaana may soo gaadhin daahirkaa qur-aankana weege markaa maxay noqonaysaa aayadda qur-aanka xataa tankiixa zawjan hayrahu axaadiisani waxay noo caddaynaysaa wixii looga jeeday ama haddii iyadu guurka uun ay kuba qayday oo haddii kulan yiri haddaanu kulan jirin bay isu xalaal noqonaysaa aayadda lagama fahmayey way khaas yeelaysaa xadii axaadiistan ama xadiidkan aan haynaa khaas yeelaya oo markaa waxa weeyaan ilaa ay guursato weliba ninka ay kulmaan haba yaraado inta ay kulmayaanba ay taas bay noqon saciid ibnu musayib dabadi ee dad khawaarij iyo qolooyin kale bay u tiiriyaan hadday khawaarij dee suuqa duciyaad iyo yidhaahaanba oo dee marka la eego saxaabadii taabiciintii saciid ibnu musayib baa qolooyinkaa qowlkaa kalaba gooni noqday isaga dabadiina daa'ifa min alkhawaarij oo dee kolley khawaarijtii waktigaasna in inta badan axaadiisa waxaa laga yaabaa inaanay ictimaadsan jirin oo dee qur-aanka iyada wixii kuba sugan sidaisay u qaadan jireenbe bal markaa taasu mooye bal waa cidiji ma jirto waa dawaaif adigu ah iyagu dawaaif halaysan allama waxaa jirta tafsiir dee mandiqadeennan aada mashhuur uguma ahaa culimadeedna dee marka la eego tafsiir ahaan tafsiirku dee kolley inaga un may hayne wax aada caalamul islaami wada gaadhay bu aha tafsiirka jalaaleyn la yidhaaho oo de intuu kooban yahay alfaad ba yahay lakiin tafsiir murakas oo labada jalaaludiin maxali iyo jalaaludiin suyuudi ay leeyihiin kale jalaaludiin maxali baa bilaabo kafi intuu ka bilaabay ayuu dhameeyo haddana faatixada isagaa leh malaa intaasuu kagaba dhintay sanado dabadeed ayaa wuu soo gaadhay suyuudina uu la kulmaybe ayaa dib isaguo halkii uga qaaday baqara ilaa isagu suurat lisra isagoo koob iyo labaatan jira suyuud koob iyo labaatan jir buu maalintaas ahaa afartan cishona uu ku dhameeyey intaa tafsiirka jalaaleynka baqara ilaa isra afar iyo labaatan jir koob iyo labaatan jirkiisa afartan cishona uu kuba dhameeyey isaga akhirka suuraddu ku yidhaah tafsiirkaas xawaashi buu leeyahay dhowra laba xaashiyo ayaa aada u mashhuuro dee mandiqadeennana tii aada looga isticmaali jiray xaashiyadu xaashiyadana aada u qiimaha badan marka la eego luqada iyo dabdinta iyo taas qisooyinka iyo umuuraha kollay kutubtaasi iskagaba badnaa mooyaane laakiin alfaada qabashadeeda iyo taxliilka iyo icraabta iyo waa xaashiyadan aljamal ama sulaymaan leeyahay ee alfutuuxaat lilahiya la yidhaho kitaab aad marka waxaan leeyahay anigu aad buu dee heer sare u yahay marka la eego haddii dee waxyaalaha naqsigiisa ee qisasta iyo kolkol axaadiis on la ictimaadsanaya la iskaba dhaafo sida kale tafsiir ahaan midna xaashiyadii aada u mashhuurka ahayd mandiqadeena mashhuurka ku ahayd asaawi xaashiyatu saawi saawi baa marka waxaan uga jeedaa halkane xataa tankixa zawjan hayrahu markuu qabanayay ayuu kaba dhigaa ibnu taymiya inuu qowlkiisu yahay taasoo uu yidhaaho caqdiga unbaa lagu kaaftoomayaayo in waxa weeye markaa loo in arrinkan kale shardi maaha xalaal bay ugu noqonaysaa dee kolli ibnu taymiana umuurahaasi kama dhici karaan oo isagu dee nusuusan ani ay soo gaadheen oo arkay deetu yidhaha waxaa kuma xukmiyey in ayimadii madhabtiisaoo ku sheegay qolalli mudilla inuu yahay taas iyadu kollay waa umuuro malaa la iska garan kara asbaabteedi iyo cadaawiya waxyaalo jire bal waxaan leeyahy lakin de waxaas waxba kama jiraan oo isagu inuu taa qabo taas waxba kama jiraan oo qowlkiisa isaga maaha un saaweana cibaaradiisa kuma sugan ilaa maaha wax dee asalla un maaha baan leeyahay tafsiirka ta kuma jirtay bal arrinku tanba weeye ayaddana cumuumkeedii taasay bal waxa weeya nooguma sugaysa umuuraha bal matalan kolley culimadu ay meelahan ay sheegeen waxaa kaba mida nikaxu hadduu nikax faasida yahay matalan nikaxu waa nikax dee shuruuddiisii ama arkaantiisii qaybi maqan tahay oo nikax sharcan oo nikaxa ay tay in la kala kaxeeyo nikax faasidaabuu noqonaya bal haddaan wilaayada aan shardi kaba dhigno oo iyadoo weligii dee ay meeshii joogo oo waxa maanica iyo wax cid kale uga kaxaysaa jirin dee matalan la guuriyo ama shaahid la-aan la guuriyo saa ugubata uu kula kulmo oo kale nikaxaasi waa nikax faasido ay tahay in la kala kaxeeyo iyada kaas taxliil ma keenayo zawjkii nikax dee sharcan nikaxan la doonayo ee wadcigani waa in mid mubaaxa yahay hadduu caqdi faasida ugu tegay iyaduna wax ka soo qad maayaan se kolley waana sida qowlkooda raajixa in ahlcilm in iyagoo laftigan eegaya xataa yaduuqa cusaylata wataduuqa cusaylata ay barhkood waana laba qoolo culimadu ay leedahay ayay barhkood shardiyaan cilmi iyo waxyaalahay shardiyaan dee leedadan inay ruuxa xasishayo dee haweenay hurudo oo oon marna baraarugin haddii arrinta kulankiisuu dhaco oo uga tago de hadday suurtagal shay weeye ama muqnaa caleyhaas ay kaba cabiraan oo inzaal kaba dhaca lakiin iyadii inaanay kaba ogeyn marka daahirku wuxuu keenayaa ila inaan kaasoo kalena dee taxliil laabankan iyo inay ninkeedii hore ugu xalaal noqotaan aanay kuma sugnayn bal matalan adigu kolley daahirka waa aayadii qur-aankayd xataa tankixu way inoo khaas yeelaysaa ama ujeeddadii iyo muraadkii bay caddaynaysaa oo wixii loogaba jeeday aayadda macnaheedu ahaa bal matalan xukumkuna kaa weeye oo laakiin marka haddii dee caqdigaa damba dhaco oo aan taxliil loogaba jeedin oo de ay kulmaan dabadeedna ay kala tagaan ninkeedii hore saddexdii dalaaqoodoo damba ugu soo noqonayo dee wixii hore wuu dumay wixii hore wuu dumaya ee laakiin labada iyo halka iyo ma dumaano ninka labaad ma dumiyo taasba bal iyada inta inooguma sugan halkan amaan sooran lahayn tanba wey aw ma yastaxabu an yaqulahu cinda aljimaaci wixii la suneeyey inuu yidhaaho ruuxu markaa haweeneydiisii la kulmayo oo waqtigan jimaaca dee kolley waa waqti lada iyo raaxaba haba ahaatee haddana dikriga ilaahay iyo bal wixii loo jideeyey ruuxa ee loo suneeyey inuu waqtigaa yidhaahdo xadaثna yaحyى بن yaحyى isxaaq بn ibrahim oo lafd yaحyى qaala akhbarana jariir can mansuri can salimi can kuraybi can ibni cabaasi qaala anahu qaal sanadku wadada aynu soo aragnay laakiin jariirna waa jariir ibnu cabdilxamid magacii nooma dhama mansuurna waa mansuur ibn اlmuctamir ninka caabidka ahaayee dabaqadii acmashiya salimna waa salim ibn abiljacdi horeynu isagana usoo aragnay kuraybna waa kurayb de mawla bni cabaas ba can ibni cabaasin qaala anahu qaal qaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi low ana axadahum midkood waa dadka dee midkood idaa araada marka uu doono an yaatiya ahla ehelkiisa inuu tago haweenaydiisii u tagoy kulmaan qaala uu yidhaaho bismi illaahi waa markaa uu doonaya laftigu naag ma haddee marka wixii samaynayaanba ee markaa uu doono ee dee kulankii dhowya ama uu doonaya inuu tago uu yidhaho bismi illaahi allahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana maa razaqtana ilaahayow naga dheeree shaydaanka waa labada yadan wajanib shaydaana shaydaan kaba dheeree maa razaqtanaa waxaad nagu arsaaqday ee halkan dee awlaad ba-an fainahu shaniya in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa iyaga labada kulankooha ay kulmeen waa dhexdooda waladun walad oo macnaa ilaahay qadaro inay halkaa ilmo ay uga calool galo ama ugaba abuurmo waladun fi dalika waa fi dalika aljamac waa kulanka markaasa weeye dikrigan iyo tasmiyadan bilowgiisii lalaba yimi lam yadurahu shaydaanu shaydaan waxma yeelayo abadan daa'imba weligiiba shaydaan waxba ma yeelayo وxadثna محamed بن المصنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شعبة ح وxadثna بن نmayr qال xadثna أbي ح وxadثna cبد بن حmayd qال أخبرna cبدالرزاq جaميعا عن الthوري kilahma عن maنصوr بmaعنى xadيiث جريr bal yar un cibaarada laqadu si ay idinku toosto yar eega un dadkan xada iyo waa kan laba yimi asaanidiina kolba dee isagoo mid wade mid kale u wareegay marka hore labadiisa sheekh maxamed ibnu musane iyo maxamed ibnu bashaar oo isku sanad dhintay kana kan farasay rihaan ayaa maxay labadoo gees kalena wadaagsaday inay dee sagaalkan sheekhe aimadan lixdii ay la wada kulmeen waasida la-aan kaba mid yihiin labadoodaasa maxay idhahaan xadathana moxamed ibnu jacfar xadathana shucbato bal shucbo ku joogso muslim dib buu ugu laabmay oo ibnu numayr waa maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr oo aabihii cabdillahi ibnu numayr kaba warinaya labada sanadna ama labada dariiqna way kala gaabayiin sa aragno mid waa laba midna waa saddex haddana sanad saddexaad sheekh saddexaad waxadathna cabdi maxamed akhbarana cabdurazaq jamiican can ithawriye laakiin labada dambe imaka way sinaanayaan oo dee daahirka xada haddaan nidhaahno shucbuu la siman yahay bay kala yaraan lahayn cabdillahi ibnu numayr iyo cabdurazaq ayuu jamiican leeyahay maaha shucba kuma jiro eeg dariiqii hore shucbo gaar u hayso waana dee waayo haddana xadaثana ibnu numayr xadaثana abi iyo xadaثana cabd bn xmed qaal akhbarana cabdurazaq jamiican marka cabdurazaq iyo cabdllahi ibnu numayr baa labadooduba iyagoo dhan ayay can ithawriyi ka wariyeen marka jamiican maxay ku noqonaysaa waa cabdllahi ibnu numayr iyo cabdurazaq arrin kaluu soo wadaa kilaahuma labadooduba kilaahumana maxay tahay waa thawri iyo shucba imaka halkan bay xadiidkii sugan yihin sanadkuna markaa dariiqadu way siman yihin ma kala naasilsana kilaahumaana waa shucbo iyo thawri labadaa imaam ee jabalay xifdin maxay ka warinayaan can mansuurin mansuurna markii hore sanadkii hore inoogu sugnaa can mansuur cansaarin waa halkay isugu yimaadeen asaaniidii mansuur ibn muctamir bimacnaa xadiidi jariirina dee markii hore mansuur jariir ibnu cabdilxamiid baa ka wariyey laftigiisna waan soo aragnay imaka dariiqan labaad ee mansuur laakiin labadan imaam thawr iyo shucba ay kaba wariyeen xadiidkii jariir la lafdi ma aha ee macnihii buu leeyahay wax yara ku kala duwan buu sheegayaa hayra ana shucbata shucba laysa fii xadiiii kuma sugna dikru bismi illaah oo shucba eeg xadiidkiisa xadiidki xadiidkii hore jariir can mansuur maxaa ku sugnaa إda araada an yaأtiya lahu qaala bsm الlah allahuma janibna shayطaan hawrina markaa wuu ku sugnaanaya bismi اllahi laakiin shucbe isaga kiisa wuxun baa ku sugan hadduu yidhaaho allahuma janibna shayطaana intaa bismi illaahidan ama tasmiyadan kuma sugnayn wafii riwaayati cabdirazaq can اthawriyi cabdirazaq riwaayadiisa thawri kaba wariya bismi اllahi baa ku sugan wafii riwaayati ibni numayr qaala mansuuru uraahu qaala bismi اllahi bal waxaan filayaa waan asaniidda waan yar kala soocnay kilaahuma imaka laftiyadun baa inagu hadhay xadiidka horta wuxuu leeyahay guud ahaanba xadiidkii jariirayn kaba soo baxnay maaha milahu kamuu cabirin waayo waa ka sheegaya waxyaalo kaba dhiman ee macnihiisii buu leeyahay buu ihi haddana meesha laba imaan shucbo iyo thawri iyagu xadiidka way wariyeen oo mansuur bay kaba wariyeen iyagana maxaa ka sii warinayay dee midkoodna bal maalan cabdullahi ibnu numayrna iyo cabdirazaaqna thawri bay labadoodu ka wariyeen labada shucbe isaga kiisa wuxuu yihi bismi illaahi kumay sugnayn balkaa shucbo gees iskaba dhig waxaa inoo soo hadhay thawri thawrina laba raawi buu lahaayo waa cabdurazaq iyo cabdullaahi bnu numayr iyagii baa midkood uu sugayaa midna ha sugee shaki baa ku jira riwaayadiisoo riwaayada cabdirazaq can thawri way ku sugnayd sidii tii hore jariirba bismi illaahi allahuma janibna shaydaana ama riwaayada cabdullaahi bnu numayr ee uu ka warinayo thawri isaga maxay ahayd mansuur inuu yidhi qaala mansuurun uraahu waxaan u malaynayaa qaala inuu yihi wuu shakiyey bismi illaahi intaas weeye marka alfaadahan iyo taas bay yihiin bal xadiiskuna kolley macnihiisu waa inoo daahiro horta ee waa iyadoo in laynoo jidaynayo laynoo sunaynayo laynogula boorinayo dadkii markay ehelkooda laba kulmayaan inaanay ladadan iyo raaxadan kaga qaafil noqon dikriga ilaahay waktiga caynkaasa ilaahay xuskiisii iyo baryadiisii bal dee waxaa waktigaasna waho dee dikriga ilaahay oo kan kana rasuul lahi sal ه alay slam yadkurulaha fi kuli axyaani waktiga caynkane ruuxa umuurahan kaba qaalibiin waxaa dhici karta inuu kaba qaafil noqdo bal taa inay xusuusnaadaan waa mid xadiidkanina dee ducadan in lala yimaado cinda iraadati ljimacna iyadna xadiidka way noogu sugan tahay bismi illaahi allahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana maa razaqtana oo la ilaaliyo bal faa'iidadan weynay leeday daraaddeed arrinta xadiidkae jirta rasuulku wuxu uhi lam yadurahu shaydaanu abadan kolley riwaayadka qaarkood lam yadurahu shaydaanu iyo iyadoo la tacriifiyaa yimi marka xagga dararkan barhkood baa waxay ka dhigeen darar badaniya inuu yahay oo macnuhu waba isagoo ama suuxdin ama xanuun kale iyo waxyaale isaga sababtiisu ay shaydaan tahay uu meesha kuba yimaado oo waa fii badanihi iyo caqligiisaba jirhkiisa iyo caqligiisaba ilaahay baa ducadan ruuxa kaga badbaadinayo shaydaan jaanibka wax ma yeelayo oo qolooyinkan walow xadiidku shaydaan ma dhibo dee diin iyo markaa badanba meeshii lafdiga cumuumkiisa uu keenayo waayo siyaq nefi baynu haynaa ficilkuna in dee san oo kale markuu manfiga yahay ama san oo kale nefi u gadho wuxuu la mid yahi nakiradan siyaqu nafyiga dhacdo cumuum waa faa'iideeya taasuu faa'iideeya laakiin markaa maxaa meeshii taalla qolooyinku waxay khaas yeelay xadiidka ee intan ku koobay kolley arrinkay eegeen waxa weeye eenay cumuum ugu xambaarin in cismada iyo dee waxa weeyaan ambiyada iyo taasun baa cismo lahaydba xadiid kaloo iyadna saxiixa inooguma sugan baaba ahaa ilmo kasta marka uu dhalanayo shaydaan baaba dee gujiya oo waaba dee sarkhadan iyo qayladan maryam iyo inankeeda uun mooye oo taasi inay mid dee xagga jaanibka calaqal dacnigiisa inaana cidi ka badbaadahayn xadiidkaas way kuma sugan tahay iyo iyagoo cismadii kaba dhigayna ruuxan macsuum buu noqon aan dembiba kaba dhicin ayuu noqonayaayo cismadana dee dadku inay bal maalan waa taa cismadii ambiye iyo unbaa lahayde dadkeeniyo ama dadkii intii kale macsuumiin maaha bal jawaanibtaasaa kuba xambaarteen laakiin bal waxa weeyaan untan odhanaynaa xadiidku malaha intaa dee badankii un waa iyaga waxa ku xambaaree waa ka acamsan yahay cismaduna dee taa waajibka ah waa gaar tan dee iyada ilaahay hadduu dhowruu ruuxii kaba dhowruu kaba ilaaliyo ducadanteed kaba ilaaliyo wax maanico diidayaana maba jirto ee waxa weeyaan ruuxaasi ruuxaa maxfuudkuu noqonoo inay darar badan waxa ka daranba dararka diineed oo haddii ducadan darar badan kaga dararkii dararkii badanka gaadi lahaa kaga badbaadayo waxaa uga nafci badan oo uga ahamsan isaga isagoo ka badbaado dararkii diintiisa ee ama macsiyo ku ridi lahaa fisqi ku ridi laha gaalnimo ku ridi lahaa taasuu kaba badbaada ayaa kaba weyne macnuhu waxa weeye ruuxa taas ee kuba calool galay ilaahay waa ilaalinayaayo wuxunbuu kaba mid noqonaya kuwa ilahay yihi ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan shaydaan lagu odhanayo ee addoommahayga ee hagaagsan adigu sudo iyo tasallud kuma lihid oo macnaa waxa weeyaan un dee dararka badaniga ah waxaa ka sii daran dararka diiniga ah marka waxa weeyaan waa ilahay waa ka badbaadinaya waana dee kan oo rasuulka ilahi baa inoogaba warramay ruuxi macna ruux saalix oo toosan buu noqonaya shaydaan ka badbaada haddii bal arrinkaas dee kulankaa uu kaba yimaado ilma uu kaba calool galo baabu jawaazi jimaacihi imra'atahu bal kolle casharka halkaan ku yar joojinaya wallah subxana wa tacala calaa camr subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk